Qaar ka mid ah deegaanada gobolka Shabeellada Hoose ee colaadda ka socota ayaa waxay saameyn ku yeesheen nolosha dadka beeralayda ah ee ku dhaqan deegaanadaasi ka dib markii ay ka soo tageen beerahooda oo qaarkood inay ka goostaan dhowr maalmood gudahood. Qoysaskaas ka soo barakacay deegaanadooda ayaa sheegay inay waxba kala imaan deegaanadooda oo hadda ay nolol u soo raadsadeen kaamam ku yaala degmada Jowhar, oo iyadana aysan ka helin nolol u dhaanta midii ay ka yimaadeen. Qaar ka mid ah dadkaas ka soo barakacay deegaanadooda oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay xaaladda noloshooda.
Cidda daraska ayaa nolosha la wadaagnaa, waxaan helnaa casho kaliya. Noloshii eber aan haysane ma haysano, wax weyn ma haysano. Geedaha hoostooda jiifanaa, caligaroobtaana aad arkayso aa hoos jiifanaa. Wallaahi nolosha sida marxaladda hadda aad u jeed waaye. Ciyaalkan aa arkaysa sideedda ruux ee marmar habeen habeen ayagoo qadsan ay seexdaan. Marmarna waxaa laga yaabaa labaatan iyo afar saac inay hal waqti helaan. Naftadayda la soo baxo beerka ma gaaro. Nafkarteeda caqabadaha ugu waaweyn ee i haystay ka mid tahay dhinaca diintaas xaggeeda. Yacni anaa noloshaysan ay tahay. Hal waqti ku nool oo hooy aa haysan oo beerta ka soo tegay. Dhulkaas ay xabadkooda dhigtaan. waxaa ka sii daran wax caafimaad ah caruurta ma helayaan hadda marar xillo kuleelaa lagu jira oo shuban iyo waxaasaa jira caruurtina ma haystaan wax caafimaad goob caafimaad ee ma lahaan cawdaan haddaa u baahato oo ares ma helaysid ilaa ilaa aad baxdo aad lugayso magaalada isbitaalka weyn aad aada mahane cunna ma haysano hooy aan ku hoyano ma haysano ee roob waa waa noo dheeryahay dhul waa waa jiifnaa dhulkii dar aan dhigan hataa ma haysano cidihiiyaa intay naga yaabeen waxay badarkii karsadaan bariis biseel amba soor ha naqato amba cambuur ha naqato waxaa noogu soo shubaa